dugsi cusub oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada burco ama laga dhisay kaas oo ka caawinaya dhallinyarada in ay helaan aqoon u dhigan taatan dalkan maraykanka ardayda dugsigan fursadda u helaysa in ay galaan ayaa sidoo kale heli doona fursado ay ku baranayaan aqoon la xidhiidha dhinaca farsamada gacanta haddaba waxaa xalay gobolkan virginia ee ku yaala ama gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington lagu qabtay kulan looga hadlayo dugsigaas ugu horeyn waa kan guddoomiyaha dugsigaas cabdiraxmaan xasan khaliif
burco academy waxa weeyaan iskuol laga furayo burco furmaya haddii la yidhaahdo bisha sebtembar ee soo socota waa iskuol qurba jooga ay soomaali ay sameeyeen dhammaantood had iyo jeer waxaad soomaalida la timaada dad dibadda ka yimaado ama gaalo ama ajnabi ah oo wax u qabataa laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay waa dad ay waxoodii samaysteen oo iyagu laftooda sameeyeen waa iskuol loogu talagalay in ardayda lagu baro tacliin tayo leh xagga farsamada la barayo markay iskuolka dhameeyaan noqonayso ina haddii doonana jaamacad geli karayaan anywhere ama adduunka meel kamid a meesha doona ka geli karayaan haddii kalena ay yeelanayaan farsamo ay wax ku baran karayaan wax ku shaqaysan karayaan oo suuqa ku geli karayaan marka maxaa hindisahan ka dambeeyey muxuu ahaa fikradda keenay in la curiyo ama laga fikro in la sameeyo dugsi noocana waxa ka dambeeyey baahi waxbarasho waddankii oo waxbarashadii aada iyo aada u khariban tahay runtiina dhalinyarada waddanka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan dadka soo kacaya dadkii hore waa waaweynaa inta qaban karayeen qabte war ay noqoto dowladda dhisideedii war ay noqoto wax dagaaladii wixii laga galay wax doonaysa ha noqoto laakiin waxa weeyaan war dadkii soo kacayay yaryaraa see loo bedelaa mustaqbalkoodii ay su-aasha noqotay wax waddankii ka jiro oo xoog lena waanu weynay mar waxay noqotay war maxaanu qaban karanaa inagu fikradaasaad markaa timi in iskuolka la sameeyo khaasatan xagga farsamada ah ee dadkii ay wax shaqaysan karayaan marka xaguu iskuol ka bilaabmaya bal waxaa jira hanaan waxbarasho oo la maro tusaale ahaan oo dugsi dhexe dugsi sare dugsi hoose ilaa jaamacad xaggee baa lagu xisaabinaya dugsigan dugsigan waxaa lagu xisaabinayaa maadaama dadka iskuolkan qabaqaabadiisa hore lahaa intooda badan ay maraykan degan yihiin ama maraykan ka yimaadeen fikraddan ah maraykana dugsiga dhexe ee ah labada sannadood ka toddobaad iyo ka sideedaad ah iyo afartan sannadood ee dugsiga sare ah marka dugsigii sare ardaydii ma geli karayso oo jaamacadda dibadda hadii islayn taga ama dee la tartama ardayda dibadaha ma geli karayaan haddii aan lasoo diyaarin mar waxay noqotay iskuolka dhexe labada sanadooda in lagu soo diyaariyo marka iskuolka wuxuu ka bilaamayaa fasalka toddobaad ilaa ka labiyi tobnaad waan gartay n fursadaha ay ardaydaasi helayaan ee ka duwan goobaha kale ee waxbarasho ee tusaale ahaan deegaanka somalilan ee laga furayo kale burco ama gobolada kale somalilan ka jira muxuu yahay waxa weeyaan iskuolka horta markiisa hore manhajkiisa wuxuu ku baysgaraysan yahay manhajkan maraykan khaasatan gobolkan hadda joognay virginia countyga ugu weyn la yihahdo fairfax county oo iskuuladeedu ka mid yihiin iskuullada ugu wanaagsan maraykan oo dhan marka maraykan o dhan laisku diro waxaa ku yaala iskuolka la yihahdo thomas jefferson oo ah science and technology oo number one iskuol iskuolka koowaad ahe maraykan high schoolka oo dhan fikradda kaasuu ku baysgaraysan yahay ardaydu waxay yeelanaysaa tayo ay ku geli karayso tartanada lagu galo jaamacadaha maraykanka sida imtixaanka la yihahdo s a t-da oo xagga kusoo gelayso tofalki oo xaggaa kusoo gelayaan ardaygu markuu ka baxo waa diyaar buu yahay inuu bilaabi karayo jaamacad maraykan ku taalla isan wax kaloo baahnay goormu bilaabmaya dugsigu dugsiga september insha allah sanadkan aynu ku jirno haddee laba kun iyo lix boqol lix iyo toban imse arday baa la filaya inuu qaado konton arday marka sanad walba konton arday baa la qaadanaya sanad walba konton arday baa la qaadanaya hase ahaatee baahida taalaada ka badan tahay konton arday marka waxaan isleenahay marka iskuolku kabco ay waxooga yaro socdo asra u qaadino shan iyo todobaatan ka dhigteen
ardayda inta duruufaha ama waayaha nololeed aanay u saamxinayn lacagta iska bixiyaan maxaa laga yeelaya waxa weeyaan ardaygu markuu imtixaanka galo waxa la su-aalaha la weydiiya waxaa ka mid a awooddiisa wax ku bixin karayo ardaygii keenaa natiijo wanaagsan oo aada u sarreysa laakiin aan lacag haysanin scholarship baa la siinaya dadka dibadaha joogaa scholarship looga doonayaa iskuolku wuxuu samayn karayu samayn karayaa dad badan baa jiro oo runtii diyaar ah oo ah inay sameeyaan hadda haddaan tusaale kaaga dhigo waxaa jirta gabadha imtixaanada ugu sarreysay waa gabadh aabaheed waa askari askarigan ciidamada weeyaan wuxuu fadhiya xadka xadka buu fadhiyaa ma awood uma laha inuu ka bixiyo iskuol ama kan ah ama iskuol kale la mid ah waxay noqotay warinantii okay iyadaa waa inadoo arkaysaa inan inay tahay aada maskax wanaagsan natiijo wanaagsanna keentay lagama tegi karayo cidlo lagama dhaqaaqi karayo marka waxaan u raadinay cid wax ka bixisa waxaa la helay qof isxilqaamay oo ilaa mashruudeeda qaadayo lacagteedana ka bixiyay waan gartay marka waxaa u raadinaysaan cid damaanad qaada oo lacagta ka bixisa dadka waayahooda ama lacagta aan awoodin iska bixiya sax aynkaas weeyaan gabagabada haddaan ku weydiiyo rajo inta ilag ba ka qabataan yoolka inayna gaadhaan oo tusaale ahaan dugsigana noqdo mid tayada aad ka ka filaysaan tusaale ahaan halkaa taagnaada
wallahi rajawan baan aad u leenahay yani wax walba waxay u baahan yihiin dadaal iyo sabir iyo in in loo sabro marka waanu aad baan ugu rajawannahay inaanu aad uga gaadhno guri weyn ka gaadhno bal magacaaga adoo iga bilaabaya iyo xilka aada iskuulka haysa
faarax maxamed maxamed waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka burca academy
dugsigan magaalada burco ayaa xilligan laga hirgelinaya bal ardayda dugsigan gelisa xagee ka imanay horta ardaydu sanadkii ugu horreysay weeye hadda imtixaanka laga qaaday laakiin waxaan ku tala jirnaa meel kastoo soomaaliya degan tahay inay ka yimaadaan sanadaha dambe laakiin hadda ardaydu ugu badnayd waxay ahaayeen arday ka yimi burco erigaabo hargeysa gabiley laakiin waxa weeye waxaanu rajayneynaa sanadaha soo socda ee iskuolka la barto inay meel walba ka yimaadaan
macalimiinta udhigaysa xagee ka imanay macalimiinta qaarna maraykankay ka imanayaan ilaa hadda qaarna waxay ka imanayaan ingiriiska macalimiin marka la keeno maraykanka imanaysa kuwa ingiriiska imanaya ardayda laga yaabo marka hore tayadooda dhinaca ku hadalka luuqadu inuu aada u hooseeyo sidee bay isula jaan qaadi karaan horta ujeeddada ugu weyn aanu ardayda uga bilownay fasalka toddobaad waxa weeye in labada sanee hore ee dugsiga dhe iskuolka dhexe inay ardaydu si fiican u bartaan ingiliishka macalimiinta qaar baa ku takhasusay ingiliishka marka inay si fiican u bartaan marka markay high schoolka ama dugsiga sare gelayaan waxa weeyaan markaa ingiliishkoodu labadaas sano ay dawla caruur si fiican ayay usoo dhigteen si fiican bay ingiliishtu ugu garanayaan ujeedada ugu weyn ee looga bilaabay dugsiga dhexena waa saas marka ardaydan oo kale ma goobta meelo la seexiyaa loogu talagalay mise intay magaalada galaan oo gooba ka kiraystaan ayay goobta kusoo noqon doonaan may iskuolku horta waxa weeyaan waa waxa weeye waa boarding looguma talagelin inay ardaydu banaanka seexato sababo badan oo ay ka mid yihiin inaanay qiimaha waxbarashadu dib u dhicin haddii ciyaalku banaankaas ka yacyaacayaan nabadgelyada ayaa ka mida odeilmuhu markuu subaxdii kaa tago oo meelahaas habeenka u dhan wareegayo marka ugu weynaa ta ugu weyn waxa weeye tayada waxbarashada inay darteed inay ciyaalku iskuulka seexdaan midda kale iskuulka waxa weeyaan waxbarashada keliya maaha galabtii waxaa jira barnaamijyo ama ciyaara ha ahaadaan ama ciyaalku iyagu laftooda volunteer ama tamaruca soo sameeyaan oo meelo agoomaha iyona wax usoo dhigaan kuwa ka yaryar marka sidaas darteed caruurtu wax aad iyo aad bay muhiim tahay inay iskuolka seexdaan bal magacaaga marka hore magacayga waxaa la yidhahaa ganajo maxamed khaawe caaw waxaa kasoo qayb gashay dee kulankan lagaga hadlayay dugsigan dee burco laga furi doono oo dabcan dhalinyarada wax badan kusoo kordhin doona bal dugsigan iyo saad aragti
wallahi dugsigan waa dugsi aad iyo aad aad iyo aad loogu baahnaa sababta waxa weeye waxaad moodaa bariga somalilan inuu waxyaabo badan uu ay ka maqan yihiin oo iskuolkani uu uga horeeyo iskuolkani wuxuu samayn doonaa oo aad iyo aad u caawin doonaa waxyaabihii la odhan jiray technical farsamada gacanta oo kale waxaad iminka waddanka aad iyo aad iminka u yimaada oo la keenaa niman hindiya iyo niman kenyaatiya iyo niman ajnabiya sababta loo keenana waxa weeye farsamo yaqaankii baan jirin marka iskuolkan waxyaabaha uu samayn doona waxaa ka mid ah in uu ardayda ka soo baxda haddii ay jaamacad dabaddana uu jaaniskooda aad iyo aad u wanaajiyo jaamacadda gudahana uu aad iyo aad u wanaajiyo intii kale aan noqon weydee ninkii dee awooddiisu ay siin weyda ama nasiibkiisu siin waayana marka uu dhammeeyo iskuolka wuxuu noqon doonaa qof isku filan haddii ay tahay halkii technologiga oo ah microsoft oo ah kuwa sponsor garaynaya oo ah adduunka nimanka qoraba gebigooduba qoro oo microsoft trainingkoodiba haysanayaan sida maraykan oo kale certificationka laga qaato waxaa kaloo lasi ay helayaan inay noqdaan xagga electricians inay noqdaan inay plumbing noqdaan waxa nimanka suuliyada iyo baybka sameeya waxay noqonayaan nimanka wax rinjiyeeya oo ah nimankan dibadaha laga keena lagaga maarmaya waxaa jira ardayda sanad walba arday badan baa kasoo baxda jaamacadaha somaliland dugsiyada somaliland in badan oo kamidi shaqala-aan bay ka cawdaan haddana waxaa jirta haddii shaqooyin loogu yeedho xirfadii mawtaan marka mise leedahay arrinta qudheedu waxay dadka tusi doontaa inay jirto baahi badan oo loo qabo dhinacii xirfadda
ha wayla tahay sababtoo ah dee nimankan dibadda laga keenayo ee hadday noqdaan bakistaani ama niman kale ajnabiga dadkan ajnabiga waxa loo keenaya waxa weeye xirfadii baa inaan haysan dhismihiini wuu dhaafay dhismihii dhagaxa iyo dhoobad ahaa ma garanaysaa sababtaa marka imika waxaan u baahannahay in qoladan dambe soo kacaysa aynu tababarkaas siino oo aad iyo aad muhiim u ah aad baad mahadsan aad bay umahadsan yihiin kuwaas waxayaan qaar ka mida mas-uuliyiinta dugsiga burco akademi oo marti ku ahaa barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka cashay waxay ka hadlayeen waa dhinacii farsamada gacanta waxay leeyihin ardaydii de waxaa la barayaa ma garanaysa farsamadii gacanta laga caawinaya farsamada gacanta waxaa la ogaada ismaaciil oo qofka gacantiisa wax bartaa waxay leedahay waa gacantaadoo irmaan maantoo dhan magaaladii oo dhan waa- waa marti ku ah oo qabqabanaysaa oo farsamadii iyo ciladihii haystabaan ka caawinaysaa waa howl aad u wanaagsan